degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku nool dad badan oo barakacayaal ah kuwaasoo isugu jira kuwo kasoo laabtay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya iyo kuwo ku barakacay gudaha deegaanada jubbaland barakacayaasha ku nool degmada badhaadhe ayaa wajahaya duruufo kala duwan oo dhanka nolosha sida inaysan hayseen hooy wanaagsan iyo dhanka helidda biyaha oo aada ciriir u ah sida ay maamulka degmadaasi xaqiijiyaan gudoomiyaha degmada badhaadhe maxamed ibraahim faarax uu ka warbixiyey caqabadaha haysta barakacayaasha ku nool badhaadhe iyo deegaanada hoos yimaada ayaa hay-adaha dawliga ah ee jubbaland iyo kuwa samafalka ee ka howlgala deegaanada iyo degmooyinka jubbaland ugu baaqay in dadka barakacayaasha ee ku sugan badhaadhe iyo deegaanada u dhadhow la caawiyo dadka barakacayaasha waad aragto dadka barakacayaasha meel macnaha ma degaan karaan marka waxay sameynayaan nin walba qoys buu la nool yahay soomaali waa dad iscaawiyo dabkaasay la shitaano dadkuna waa laba qaybood barakacayaasha qaybna waxay ka yimaadeen qaxootiga qaybna meelahan muxuu ahaa kasoo carareen nimanku bay kasoo carareen naf bay soo bideen dowladda marka hadday marka heli waayaan gargaar hadda waxay noqonayaan inay meeshii marka waxay u baahan yihiin dadka in la garab istaago oo dowladooda jubbaland iyo hay-adaha deeqbixiyaasha dhammaan inay garab istaagaan bay u baahan yihiin marka waadna aragteen wax badan oo la sheegahayay niman ka dhahay sagaal boqol oo qof baa yaa baahan waa niman deegaanka aan waxba ka ogeyn mana filhayo inay ka ogaan doonaan sababtoo ah riboodkan kalaa hadda yaan yaaba nagu yarba degmada badhaadhe waa degmo ballaaran oo weyn oo muxuu ahaaye saddex boqol iyo lixdan kilomitro bay macnaha gaaraysaa waxaan la leenahay xad laba county aan la leenahay countiga laamo iyo county gaars maxad la leenahay marka degmo ballaaran weeyaan waa degmada ugu ballaaran jubbooyinka waaye dadka ku nool baa marka dhibaatadiisa annaga nagu dhacaysaa waxay u baahan yihiin marka in la caawiyo hoosungow eriya hoosungow eriya kulbiyo hadda kulbiyo oo kale dadkii deganaa badhaadhe iyo agagaarkao dhan baa kusoo qaxay maxaad u malinaysaa marka culeyska noocaas kale waa culeys aad u daran weye marka dadkaas ayagoo marka hore sii rafaasanaaba culeyska haddana sii haystaa barakacayaasha ku nool degmada badhaadhe iyo deegaanada u dhadhow ayaa qaarkood waxaa saameyn baan ku yeeshay abaarihii iyo fatahadihii isxigxiga ee dalka ku dhuftay waxayna haatan u baahan yihiin in la garab istaago